wanaagsan waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaha bisha cas ee gobolka sool oo inagala soo qeyb galay isaguna waxaan salaamayaa odayaasha iyo waxgaradka waxaan salaamaynaa dhakhtarka ama agaasimaha minhal oo isna inagala soo qeyb galay salaan kabacdi waxaan aada u mahad celinaynaa haddaan nahay wasaaradda caafimaadka aniga oo ah ku hadlaya cadka wasaaradda caafimaadka maamulka aan mahad celinayna bulshada ama jaaliyadda dibadda ee wax nagala qaadatay caafimaadka si ay noola horumariso oo noo dhistay guryaha m t ka nagu soo kordhisay aada iyo aad baan uga mahad celinaya annagu haddaanu nahay wasaarad caafimaad waxaa laga yaabaa inaydin iba garanayn laakin annagu kama dhex baxno bulshada waxaanu nimi dhowr goor baan halka nimi markii la yegleelaya waa nimi nafaqayn baan keenay qalab hore iyo miisas iyo furaasaan soo dhiibnay baa xitaa jiro oo aanan aanu mutulayaasha hoos dhiga iyo waabaha barxiliga haddaanu wasaaradda caafimaadka nahay waxaanu diyaar u nahay wax walba oo waxqababa sida degmooyinka iyo tuulooyinka iyo beelaha ka jira gobolka sool waxqabad walba oo aanu u qabanayno inaad ka leedihiin qaybta intaasaan kaga baxaya anigu diyaar baanu idin nahay waxaanu kusoo dhaweynayaa haddana guddoomiyaha gobolka sool si uu inoogu furo m t h ka haddii a la yidhaahdo xadhiggana inooga jaro